أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu shuuraa ka mid ah ama suuratu xamiim cayn siin qaaf suuratu shuuraa waa suura makiya ibnu mardaweyhi sida ibnu cabaas uu ka wariyey iyo ibnu zubayr ilaa dhowr aayadood ayaa la sheegaa inay yihiin madani suuradda marka dhammaanteed waa maki ama inteeda badan waa qur-aankii qabla alhijra nabiga sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey waxyaabaha qur-aanka mawaadicda uu ka hadlo ayayna suuraddu ka waramaysaa magaca suuraddan oo suuratu shuuraa iyadana aayad suuradda ku jirta wa amruhum shuuraa beynahum ayaa loogu magac daray qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi xaamiim cayn siin qaaf xuruufta muqatacada waa soo marnay suuratulbaqara waa awalkeedan kusoo marnay badanaana waxay la bilaabataa waxyiga iyo qur-aanka iyo shanigiisa ayay baraarujine oo qur-aanka icjaazka ku jiro iyo mucjisnimadiisa yaa laga fahmaa marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi kadalika sidaadaas oo kale waxyinta waxyooshada aan ku waxyoonayno sidaadaas oo kale oo aan xaamiim caynsiin qaaf aanu kugu waxyoonay sidaasi lamid ah ayaa yuuxii uu waxyoonayaa ilayka adiga xaggaaga uu u waxyoonayaa wa ila ladiina wa awxaa wuu u waxyooday ila ladiina kuwii intii ka ah min qablika adiga kaa horeeyeyna waa u waxyooday allaahu alla waa u waxyooday adigana waa kuu waxyoonayaa allihii alcasiizu addoommadiisa ka adkaa alxakiimu ee xikmadda badnaayee falsamaa marka kadalikadan ay mihlu dalika alixaa'i waay waxayna u laabanaysaa marka ishaaradaasi ama ay ku dhacaysaa ilaa maa sabaqa wixii soo hormarayo xaamiim cayn siin qaaf xuruuftan muqatacada ah baanu kuu waxyoonaynaa adiga sida aan yacni kuwii kaa horeeyeyba aan ugu waxyoonaynay calaa hada almacnaa marka macnaha haddaan qabanno ee xuruuftan muqatacadaa qur-aanka kuma gaar ahayn ee qur-aanka ambiyadii horena sida nebiga loogu waxyoonayo kale iyagana loogu waxyoo jiray macno labaadna waxa uu yahay in laga wado marka bimacna alqeyb kadalika sidaadaas aan qeybka kugu waxyoonay oo waxa adiga kaa maqan oo dadka indhahooda ka maqan aan adiga kugu sheegnay oo aanu kugu waxyoonay sidaadaas oo kalea yuuxii uu waxyoonayaa ilayka adiga xaggaaga allaahu faacilka yuuxii waa allah allah sidaadaas oo kale kugu waxyoonayaa haddaan marka macnaha labaad aan qabannana macnuhu waxaa weeyaan xuruuftan muqatacada ah ambiyadii hore iyagu looma waxyoonin oo waxay ku gaar tahay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi maadaama iixaaga iyo waxyooshada laga hadlayaa ay tahay al-iixaau bilqeyb yacnii sida aan waxyaabaha qeybka ahoo adiga indhahaaga iyo dadka indhahooda ka maqan sida aanu kugu waxyoonayno sidaadaas oo kalea yuuxii ilayka uu kugu waxyoonayaa rabbiga wa ila aladiina wa awxaa ayaa la qadaraa marka meeshaas waayo yuuxiyada waa xaadir nebiga isaga waaba loo waxyoonayay ambiyadii ka horeysay laakiin waxyigoodii waa dhammaaday horaa loogu waxyooday waa maadi marka in wa awxaa meesha dambe lasoo qadaro waa marka kadalika sidaadaas oo kalea yuuxii ilayka uu kugu waxyoonayaa adiga rabbigaa wa ila aladiina wa awxaa waa waxyooday sidaas oo kalena yacni rabbigaa ila ladiina kuwiibuu u waxyooday min qablika adiga kaa horreeyo ambiyadii kaa horreysay allaahu allah u waxyooday adigana kuu waxyoonayo allihii alcasiizu addoommadiisa ka adkaa alxakiimu ee xikmadda badnaa oo isaga markaa yacni falsamay ayb lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi lahu lilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday alla unbuu u sugnaaday oo milkigooda iyo tasarufkooda iyo maamulkoodaba iska leh wa huwa ilaahay isagu alcaliyu alla addoommadiisa ka sarrayn badan waayo ka sarreeyo alcadiimu ee weynin badan waayo alle alla waa mid sarreeyo oo makhluuqaadkiisa ka sarreeyo si walba uga sarreeyo alcadiimu ee weynin badan takaadu waxay sigaysaa oo ay ku dhowaanaysaa assamaawaatu ciraryaalo waxay sigayaan oy ku dhowaanayaan yatafatarna inay dildilaacaan min fawqihinna dushooda sare xaggooda sare xaggeeda inay ka dildilaacaan oo kor ay ka dildilaacaan ayay samaawaadku ku dhowaanayaan waalmalaa-ikatu malaa-igtuna yusabbixuuna way nasahayaan oo waa hufayaan rabbigood bixamdi rabbihim iyagoo rabbigood ammaantiisa ku dheehan wayastakfiruuna way dembi dhaaf dalbaan liman ayay u dembi dhaaf dalbayaan fil ardi dhulka korkiisa ahaadeen oo mu'miniinta ah alaa hooy ina allaha alle huwa isagu algafuuru alla dembi dhaafid badan waay alraxiimu naxariis badan lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday uu leeyahay maa waxa fi samaawaati samaawaad ku sugan ciraryaalo dhexdooda waxa ah oo khalqi iyo malaa-ig ku jiro dhammaan allah iska leho allay u sugnaadeen iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan oo bani aadam iyo xayawaan iyo yacni makhluuqaad ideylkood alla ayuu u sugnaaday oo allah iskale kuwaas yacni hadduu isagu leeyahayna isagaa maamulo waayo marka maamulkeedana isagaa leh wa huwa alle isagu alcaliyu waa alla sarreeyo oo makhluuqaadkiisa oo dhan ka sarreeyo xagga awooddana uga sarreeyo xagga darajada iyo saldanada uga sarreeyo iyo xagga daatadana uga sarreeyo waayo rabbi subxaanahu watacaala makhluuqaadkiisa waa ka koreeya alleh alcadiimu ee weynin badan cadamada marka rabbi uu leeyahay ee makhluuqaadkiisa yacni uu ka weynaan badan yahay yaa marka rabbi wuxuu leeyahay takaadu samaawaatu samaawaadku waxay ku dhowaanayaan yatafadarna inay dildilaacaan min fawqihinna minta ibtidaa'iya waaye macnuhuna marka waxaa weeyaan dildilaacu wuxuu ka bilaabmayaa xagga kore kor ayay kasoo dilaacayaan samadii ayb meeshaas marka maxay la dilaacayaan samada oo samaawaadku maxay la jeexjeexmayaan laba tafsiiroo ma'huura ku jirto tafsiirka koowaad waxa uu yahay waxay la dildilaacayaan licadamati rabbi rabbi weynaantiisa weynaanta rabbi bay la dildilaacayaan qariinana waxaa u ah tafsiirkaas ama markhaati u ah wahuwa alcaliyu alcadiimuda aayadii ka horreysay yani min kamaali yani min ajli cadamatihi ayay samadu la jeexjeexmaysaa oy la dildilaacaysaa tafsiir marka isagu sidaa buu leeyahay waana tafsiirka qataada uu ku fasiray aayadda macno labaadna waxa uu yahay waxay la dildilaacayaan samaawaadku bani aadamka waxa qaarkood ay sheegayaanoo mushrikiinta iyo yahuudda iyo nasaaradu oo ay alla u nisbeynayaan ilmo inay ilaahay ilmo u nisbeeyeen oy xaas u nisbeeyeen ayay samadu la dildilaacay warkaasa war aad u weynin badan ah way oo samaduba ay la dildilaacday macnahaas marka isagana waxaa qariino u ah ama markhaati u ah waalmalaa-ikatu yusabbixuunada dambe lianna tasbiixdu waxay ku timaadaa mararka qaar wax lala yaabayo marka malaa-igtu waxayba la yaaban tahay oy la tasbiixsanaysaa ee samaawaadkuna ay la dildilaacayaan makhluuqan ilaahay ku sheegayo ilmaha iyo owlaadda u nisbeynayo rabbina uu markaa ka nasahan yahay macnaha weliba waxaa xoojinaya macnihii suuratu maryam aan kusoo marnay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu lardu watakhiru ljibaalu haddan samaawaadkii waxay ku dhowaanayaan inay dildilaacaan dhulkii inuu dildilaaco buurihii inay hoobtaan oo ay dhacaan maxay u dhacayaan an dacow lilraxmaani waladan allah raxmaanka inay ilmo u sheegeen ayb aayaddaana marka aayaddan waa lagu macnayn karaa marka labada macno tii la yiraahdo dee ilaahay cadamadiisay samadu la dildilaacday wax lala dildilaaco waa tahay cadamada alle oo yacnii qur-aanka alla mee aayado kalena macnahaas lafteeda waa xoojinaya low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah ayb macnahaas labaadna uu yahay in samaawaadku waxay la dildilaacayaan ay tahay waxa bani aadamku ilaahay uu u nisbeynayo oo rabbina uu ka fog yahayo uu ka hufan yahay wlmalaa-ikatu min fawqihina damiirka marka min fawqihina wuxuu u laabanayaa samaawaad say culimmadu u badan yihiin ibnu catiyana uu tilmaamay akfash ayaa isagu wuxuu leeyahay damiirka gaaladu u laabanayaayo takaadu samaawaatu samaawaadku waxay ku dhowaanaysaa yatafadarna inay dildilaacdo inay dildilaacaan bay ku dhowaanayaan min fawqihina min fawqi lkufaari yacnii gaaladan iyo malaaxidadan jamaacaadka iyo firaqa malaaxidada ah waxa ay ku qowlayaan darteed bay korkooda ayaa samada la dildilaacaysaa sidaana marka qaar baa meeshaas u celiyey laakiin waxaa loo badan yahay in samaawaad un loo celiyay waalmalaa-ikatu malaa-igtu yusabbixuuna way hufayaan rabbahum rabbigood ayay ka hufayaan naqaa-ista iyo waxyaabaha ay u sheegayaan kuwan gaalada ah bixamdi rabbihim multabisiina iyagoo ku dheehan bixamdi rabbihim rabbigood ammaantiisa iyagoo xaalayyihiin kuwii ku dheehan wayastakfiruuna way dembi dhaaf dalbayaan liman bay u dembi dhaaf dalbayaan fil ardi dhulka korkiisa ahaaday mumi yacnii kuwa dhulka korkiisa ku sugan ayay dembi dhaaf u weydiinayaan meeshaas marka waxaa la yidhaahdaa waa caamun uriida bihi lkhusuus waa caam oo marka loo jeedo khusuus sida waaxidii uu tilmaamaya macnuhuna waxay tahay liman fil ardi baa la yidhi waxa dhulka korkiisa ah kulligood lagama wado waxaa loo jeedaa mu'miniinta bis ile malaa-igtu gaalada dembi dhaaf uma dalbayaane ayb meeshaas marka sidaa waa la yidhi ahlu cilmiga qaarna waxay yidhaahdeen waa caamun makhsuus oo waxaa lagu khasisayaa aayadda suuratu kaafir aan kusoo marnay aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu wayastakfiruuna liladiina aamanuu baa la yidhi aayaddan taasaa loo celinaa marka oo lagu fasirayaa kuwan dhulka korkiisa joogo oo ay dembi dhaafka u dalbayaan waa malaaigta waa mu'miniinta alaa hooy in allaha alle huwa isagu algafuuru alla dembi dhaafid badan waayo alraxiimu naxariis badan waaladiina اtakhaduu min duunihi wliyaaa allahu xafiidun calayhim wamaa anta calayhim biwakiil waaladiina kuwa ittakhaduu samaystay min duunihi alla sokadiisa wliyaa-a kuwa ay taladooda u dhiibtaan oo ay caabudaan oo ay ka dambeeyaan samaysteen allaahu alleh xafiidun weeyaan mid ilaalin badan waayo calayhim iyaga korkooda dhowrayo ilaalinayo ilaahay baa u jeedo oo og waa waciid marka baa ku jira meeshaas wamaa anta adigu ma tihid biwakiilin mid loo tala saartay ilaalintooda calayhim iyaga korkooda ku loo tala saartayo inaad ilaaliso adigu ma tihid rabbi baa ilaashanayo oo markhaati ku ah oo ka warqabo dayib waaladiina kuwa ittakhaduu samaystay min duunihi min duunillaahi yacnii alla sokadiisa wliyaa-a samaystay kuwo ay taladooda u dhiibtaan oo iyagu maamulayo oo ay nafciga iyo durka ay ka raadiyaan samaystay allaahu allah xafiidun mid ilaalin badan waayo calayhim iyaga korkooda ku ilaalin badan waayo ey muxuu ilaalinayaa alla yaxfadu acmaalahum acmaashooduu ilaalinayaa wayuxsiihaa calayhim korkoodau ku koobayaa liyujaaziyahum bihaa si uu u abaalmariyo marka kuwaa marka sidaa yeelay allah ilaalinaya adigu iska dhaaf wa ayb halkaa marka wاladiina اtakhaduu min dunihi wliyaa ahee jawaabtii khabarkii allahu xafiidun calayhim baa jumladaabaa khabar dhacday jumladaana marka waxaa ku jira waciid iyo tarhiib cabsigelin taas oo ah qofkii ilaahay qeyrkii caabudo acmaashiisa ilaahay baa ka warqabo ilaalinaya oo xifdinayo dhowrayo acmaashaa marka ilaahay markhaatiga uu ka yahay ee berri qiyaamaha waa lagu maxkamadaynayaa wamaa anta adigu ma tihid nebiyow biwakiilin mid wakiil oo loo tala saarto calayhim iyaga korkooda oo inaad xifdiso ood ilaaliso ood acmaashoodii adiga sajisho oo aada dhowrto ood ilaaliso taada ma ahan ee rabbi baa taa iska lehe taa marka iyadiga maskaxdaada iyo qalbigaaga iyo yaanu iyaanu ku welwelin wakadalika awxaynaa ilayka qur'aana carabiya litundira uma alquraa waman xowlaha wakadalika sidaadaas oo kale wamilu hada alixaa'i waxyigaas aankuwaxyooaan kuu waxyoonnay oo kale iyo xukunkaa aan xukunnay adiga inaadan wakiil iyaga ka ahayn oo kale sidaadaas oo kale waxyigaa aanu kuu waxyoonnay ayaanu owxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga xaggaagaan u waxyoonnay qur-aanan qur-aan ayaanu u waxyoonnay qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey ayaanu ku waxyoonnay litundira si aad u digtid umma alquraa ahla ummi lquraa magaalooyinka midda asalka u ah waa makee dadkeeda si aada ugu digtid iyo waman duul aada u digtid xowlahaa maka agagaaraheeda ahaadeen wa tundira iyo inaad digtid hum iyagii inaad u digtid yowma aljamci biyowmi aljamci is-ururinta maalinta kuwii hore iyo kuwii dambeba la ururinayo si aad maalintaa ugu digtid laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin maalinkaa fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid ah fi ljannati jannada dhexdeeday ahaanayaan wa fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid ahna fi saciiri bay ahaanayaan ayb koox iyaga ka midana waxay ahaanayaan jannada dhexdeeda koox iyaga ka mid ahna saciira ayay ahaanayaanoo sidaa isu dhex oole ma isugu dhex jirayaan ayb risaaladii iyo nubuwadii baa halkaana marka la galay aayaddii tan ka horeysay towxiidkii baa la taqriiriyey midaanna waxaa lagu taqriirinayaa nubuwada iyo risaalada ee qur-aanka wakadalika sidaadaas oo kale saanu kugu waxyoonay wamilu hada liixaa'i waxyigaa hore loo soo sheegay sidaanu kugu waxyoonnay iyo walqadaa'i xukunka aan xukunnay annaka adiga lasta calayhim biwakiilin inaadan wakiil dushooda ku ahayn sidaadaas si la mid ah oo kale ayaan owxaynaa ilayka aanu xaggaaga u waxyoonnay qur-aanan qur-aan ayaan waxyoonnay oon xaggaaga u waxyoonnay qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyo qoladan adigu aada ka dhalatay markiiba ay fahmi karaan yaanu waxyoonnay oon adiga ku waxyoonnay litundira si aada u digtid umma alquraa ahla ummi lquraa meeshaan marka mudaaf ayaa la qadarayaa waayo umma alquraa marka la yidhaha waa maka beledna isaga looma digee beledka dadka jooga waayo waxa loo digayo saa darteed marka in mudaaf lasoo qadaro ayaa daruuri ah waman xowla haada dambana lafteeda ku cadfanna waa qariino lafteeda oo mudaafkan halkan kaa xadfan bay qariino u tahay marka qur-aankii baanu ku waxyoonnay litundira saad ugu digtid umma alquraa ahla ummi lquraa qaryooyinka midda asalka u ah dadkeeda saad ugu digtid umulquraana waa mako culimada qaar marka waxay yidhaahdaan waxaa umulquraa loogu bixiyey bartankay kaga taallaa dhulka qaar kalena waxay yidhaahdeen umul quraa waxaa loogu bixiyey magaalooyinka iyadaa u fadli badan taas baana marka ugu dhow oo nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkii ibnu maajah ku sugnaa markii uu ka baxaayey maka waa kii yidhi wallaahi inaka la axabu lbilaadi ila allah ilaahan ku dhaartay adigu waxaa tahay bilaadda ilaahay ka loogu jacayl badan yahay walowlaa ana qowmaki qad akhrajuunii qoomkaagii inay iga bixiyeen haddaysan ahayn maa kharajtu minki kaama baxeen uu yidhi makaay marka maka maadaama ay qaryooyinka ugu fadli badan tahay ayaa iyada markaa waxaa loo yidhi umulquraa ayb qaryooyinkii iyo magaalooyinkii iyadaa u asala maadaama ay ugu fadli badan tahay marka magaalada maka dadkeeda saad ugu digtid iyo waman xawlahaa walitundira inaad u digtid man xawlahaa maka dhinacyadeeda waxa ah maka dhinacyadeedana de adduunkii oo dhan baa soo gelaya waqooyi iyo bari iyo koonfur bari iyo galbeed waxa ka jira oo dhan risaalada nebigana sidaas bay caam ku tahay wa tundira inaad digtid meeshaa marka tundiradan hadda dambe mafcuulkeedii waa maqan yahay hore marka waa la qadarayaayo watundira ay watundirahum inaad u digtid dadkii yowma aljamci biyowmi ljamci baad ugu digaysaa maalintan lays ururinayo oo kii hore iyo kii dambe ee ra-iis iyo mar-uus mid madaxa iyo mid madax loo yahay mid la daciifsaday iyo mid santaagay kulli lasoo kulminayo ambiyadii iyo ummadahoodii dhammaan maalintan lasoo kulminaya maalintaa ugu dig oo wax ugu sheeg mar haddii dadkii inay urursan yihiin la tilmaamay ma sidaa unbay u urursanaanayaanna maya waa kala baxayaan oo fariiqun koox oo minhum dadka ka mid ah fi ljannati bay ahaanayaan jannadii wa fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid ahna fi saciiri bay ahaanayaan naarta shidmayso oo ololeyso dhexdeeda ayay ahaanayaan xadiid marka halkan mufasiriintu waxay keenaan dheer oo min xadiidi cabdillaahi bni camrin oo uu leeyahay nabigaa nugu soo baxay sal ll l slam daata yowmin maalin qaabidan calaa kafayhi isagoo labadiisa gacmood sidaa isugu hayo oo sidaa labadiisa sacab iskugu qabtay oo mid walbaa laabay macnaha ayb wa macahu kitaabaani laba warqadood ayaana maciisa ah oo wataa laba kitaab faqaala waxa uu yidhi atadruuna maa haadani alkitaabaani labadan kitaab ma garanaysaan waxa ay yihiin qulnaa waxaan nidhi buu yidhi laa yaa rasuula allah maya faqaala waxa uu yidhi liladii fii yadihi lyumnaa gacanta midig midka ku jiray waxa uu yidhi haadaa kitaabu min rabbi alcaalamiin kani waa kitaab rabbulcaalamiin xaggiisa ka ahaaday fiihi asmaa'u ahli اljannati wa asmaa'u aabaa'ihim wa cashaa'irihim wa ciddatihim kani waxaa ku qoran buu yidhi dadka ahlu jannada magacyadooda iyo magacyada aabbayaalkood qabaa-ilkooda iyo tiradooda ku qoran kitaabkan ayb qabla an intaa markaa kaasaa ku qoran buu yidhi nacam qabla an yastaqiruu nudfatan fi laslaab inta aynan ku sugnaanin oo aynan ahaanin iyaga oo mani ah oo markaa manida oo yacnii hooyo aabbayaalkood dhabarkooda dhexdeeda ahaatay inta aynan noqonin oo aynan halkaas ku sugnaanin ayaa wuxuu leeyahay ayaa markaa loo qoray inay ahlu janno noqonayaan oo kitaabkaa lagu qoray ahlu naarkiina kitaabkii bidixda uu gacanta bidix uu ku hayeyna fiihi asmaa'u ahli nnaari wa asmaa'u aabaa'ihim wa cashaa'irihim wa ciddatihim qabla an yastaqiruu nudfan fi laslaabi iyaguna sidaas oo kale weeyaan buu yidhi saxaabada markaasay waxay yidhaahdeen de maxaan ku camal falaynaa yaa rasuula allah fa fiima alcamalu idan yaa rasuula allah haddii jannada iyo naarta intaanan dhalaninba naloo qoray maxaan ka camal falaynaa bay yidhaahdeen ayb maxaan ka camal falaynaa ayay yidhaahdeen markaa buu nebigu sal ll ly slam yidhi facmaluu camal fala wasadiduu toosnaada waqaaribuu dhadhaweeya faina saaxiba aljannati yukhtamu lahu bicamali ahli اljanna ninka ahlu jannada waxaa loogu khatimayaa camalu ahli ljanna ninka ahlu naarkana camalu ahli nnaar ayaa loogu khatimayaa maadaama idinka aydnan ogeyn iska camal fala oo dadaala rabbigiina barya ayb marka fariiqun fi ljannati wafariiqun fi saciir sidaas wlow shaء allah lajacalahm umaة waaxidaة wlakin yudkhilu man yashaءu fi raxmatih walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa ma dooninba eh la jacalahum wuxuu ka yeeli lahaa iyaga ummatan ummad ayuu ka yeeli lahaa ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah calaa diinin waaxidin oo hal diin kork korkooda ah sidaa buu ka yeeli lahaa laakiin ilaahay ma doonin sidaa wa walaakin lagu noqoye yudkhilu alla waa gelinayaa man qofkii yashaa-u uu doonayo fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda ayuu gelinayaa naxariistaana islaamkana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray jannadiina waa lagu fasiray waaddaalimuuna kuwa dulmiga falay maa lahum uma sugnaanin min waliyin mid cadaabka ka celinayo oo dhowrayo walaa nasiirin mid u gargaarayana kuwa uma sugnaanin marka mashiicada alleh hadduu alla dooni lahaa dadkan oo dhan sidan ay qiyaamaha u kulansan yihiin inay u kulansanaadaan oo ay dhammaantood jannada wada galaan oy ku kulansanaadaan ilaahay hadduu doono waa yeeli karay laakiin saas ma doonin lixikmatihi buunan u doonin walicilmihi iyo cilmigiisa ogaalkiisa iyo xikmadiisa ayuu dadkii laba qeyb uga kala dhigayoo qeyb ahlu jaxiimo ah iyo qeyb ahlu janno ah marka hadda adduunyadu inay isku ekaadaan lama rabo ahlu jaxiimo iyo ahlu janna fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir waa dad aan adduunyada isku mid kusoo noqonin waay haddaad marka rabto inaadan ahlu jaxiimo noqonin dadka ahlu jaxiimada waa inaadan ku dayanin adduunyada marka aada joogto ood yacni ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa aad ku dadaashid dadka ilaahay subxaanahu watacaala aan caabudayninna inaad dariiqooda weydaarato oo aada ka fogaato ka tagto si marka qiyaamaha la taga laba meel la idiin kala geeyo haddaad laakiin adduunyada isku mid laga noqdo qiyaamihiina isku mid in laga noqdaa dhacaysa markaa marka weliba waxa ugu horeeyo lagu khilaafayaa waxa ay tahay towxiidka oo dadkii marka yacnii iyagu hadday towxiidkii khilaafeen adigii inaad towxiidkii ku toosnaato ayaa lagaa rabaa walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa maba doonine la jacalahum wuxuu alla ka dhigi lahaa uu ka yeeli lahaa dadkaasi kuwaa hadda fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir la yidhi wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah ay calaa diinin waaxidin waa hal diin ummad ku taagan buu ka dhigi lahaa walaakin lagu noqoyo yudkhilu waa gelinayaa alle man buu gelinayaa yashaa-u uu doonayo fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda ayuu gelinayaa waadaalimuuna kuwa dulmiga falay oo shirkiga la yimid maa lahum uma sugnaanin iyaga min waliyin wax cadaabka ka celiyo walaa nasiirin iyo mid u gargaaro toona ma u sugnaanayaano ma helayaan waaalimuuna meeshan marka gaaladaa laga wadaayo ahlu shirkiga ilaa qofkan muminkaa ilaahay baaba weli u ah qiyaamo markuu tago ilaahay baa badbaadinaya kan gaalka ah laakiin cid cadaab ka celinaysa ma helayo shafaacana ma arkaayo dadka shafeecayo ergeynaya shafaacadooda waxba kama helayo aayatiin xumo waayo marka shirkiga am itakaduu min duunihi wliyaaa faallaahu huwa alwaliyu wahuwa yuxyi lmowtaa wahuwa calaa kuli shayin qadiir meeshaana cilmi weyn baa lagu soo bandhigaa marka am itakaduu amta halkan ku jirtaa waa am oo bimacnaa bal waa midii marka lil idraabka ahayd idraabkan noociisana waa idraab intiqaali ah waayo hadal baa laga guurayaa hadal kalea loo soo guurayaa yani hadalkii hadda aan soo haynay baa laga guuray hadal kalaa lasoo wadaa marka oo loo soo guurayaa waa idraab oo marka intiqaali ah am itakaduu bal eh atakaduu miyay samaysteen marka amtu markay idraab tahay bimacnaa bal laga macnaynayo sida qaalibka ah waxaa badan in bimacnaa bal inta laga macneeyo hamsadiina aan laga tegin hamsatu istifhaamka marka am itakaduu bal ee atakaduu baa la dhahayaa hamsada waa hamsatu istifhaam istifhaamka macnihiisana waa istifhaam inkaari ah waayo waxaa la inkirayaa marka ilaahay geyrkiis inay weli ka dhigtaan taas waay midda la inkiraya marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay am itakaduu bal ee atakaduu miyay ka dhigteen min duunihi alla sukadii miyay ka samaysteen owliyaa-a miyay ka samaysteen in laga samaystaa sax maahane owliya miyay ilaahay sukadii samaysteen oo arrintooda markaa maamulayo faallaahu macbuudka xaqa lagu caabudo huwa isaga unbaa alwaliyu midka weliga dhabta ah oo dadka umuurahooda maamulayo allah allah subxaanahu watacaala un weeyaan ayb wa huwa alle yuxyii waa nooleynaya almowtaa kuwa dhintay ka nooleynaya wa huwa ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaantiis qadiirun qaadirun midkii awoodo waay macnaha waxaa la yaab ah oo wax la inkiro ah kuwani inay dhagaxaan ayagu ay samaysteen bani aadam ayaga la mid ah inay umuurahoodii nafci iyo dur inay ka doonaan oo umuurahoodii ay u dhiibtaan oo ay iyaga adeecaan meeshay ilaa rabbigood ka adeeci lahaayeen marka saddex tilmaan ayuu markaa markaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay isaguba inuu weli yahay faallaahu huwa alwaliyu faallaahu macbuudka xaqa lagu caabudo huwa isaga unbaa alwaliyu weliga ah kan talada loo dhiibto oo inaad taladaada u bandhigato ood isaga ku hadlayso ood isaga u dhiibato kan ay tahay weeyaan allah subxaanahu watacaala muxuu marka alle uu weli ku yahay laba sifou sheegay marka labadaa sifo oo cid la wadaagtaa aysan jirin midda horaa waxay tahay waa ficil isaga uu leeyahayo annahu yuxiil mowtaa waxa dhintayba isagaa noolay karo xayaatadana isagaa bixiyo geeridana isagaas isaga ayaa dilo ciddou doono marka wax aan nololna bixi karin geerina keeni karin miyaa ilaahay lala simaa waayo taasou gardarro ma aha sifo marka waa taas midda labaadna wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax kasta waa awooda alleh siduu isagu doono unbuu yeelayaa bani aadamkan nin kasta awoodou doono ha lahaado sida isaga ou raba ma yeeli karo qof kasta wax unbaa soo celinaya waxbuu yacnii u dhisayaa waxbuu qorshaynayaa maal buu ku bixinayaa awood iyo ciidan buu ku bixinayaa mana helayo meeshaas marka waxaad dareemaysaa kownuhu alle uu yahay qadiirun calaa kulli shayin nolol iyo geerina isaga uu hayo ayaa waxay ka dhigaysaa in ilaahay keliya weli laga dhigto yani in ilaahay keliya weli laga dhigto halkan weliga waxaan u jeednaa kan aad arrimahaaga uga dambaysood u dhiibato waxii aad rabbi u dhiibato ma kaa dhumayaan isagaa kuu xifdin karo kuu hayn karo ku dhowrayo oo arrinkaagana maamuli karo waxaan kale marka haddaad taladaada u dhiibato inay maamuli waayaanaba badanba arrintaada sidii adiga aada rabto inaynan kuu yeeli karin yaa laga yaabaa marka ilaahay keliya un in weli laga dhigto ayb am ittakhaduu am bal ee attakhaduu miyay samaysteen min duunihi alla sokadii miyay owliyaaa ka samaysteen faallaahu alle huwa isaga unbaa alwaliyu weliga dhabta ah alla unbaa ah ay huwa aladii yajibu waa kan uu waajibayo an yutawallaa waxdahu keligii in laga weli dhigto laa maa laa yaduru walaa yanfacu waxaan waxna dhibaynin waxna anfici karin maya markaabuu ficil baa la daba dhigayo wahuwa alle yuxyii waa nooleynaya almowtaa kuwa dhintay buu nooleeyaa wahuwa isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midkii ku awood badan waayo awoodo wma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah wamaa wixii ikhtalaftum aada isku khilaafteen oo fiihi maaga dhexdiisa oo min shayin shay ku bayaansan shay un ah faxukmuhu shaygaa xukunkiisu ilallaahi alle xaggiisa u ahaaday ilaahay baa kala faysalaynayo oo kala xukumayo dalikum kiinaas allaahu macbuudka dhabta ee xaqa lagu caabudo waay rabbii rabbigay weeyaan kaa aan tilmaamayo calayhi isaga korkiisa un baan tawakaltu tala saartay wa ilayhi isaga intii ka ah xaggiisa ayaan uniibu usoo noqonayaa oon u towbad keenayaa faatiru samaawaati dalikum kiinaas allaahu allah weeyaan faatiru samaawaati waay samaawaadka ciraryaalo midka amaamuday waay oo isagu bilaabay khalqi abuuristooda wal ardi dhulka kan abuuray kan abuuray waay abuurayo jacala lakum wuxuu idin yeelay alleh min anfusikum nafihiina xaggeeda wuxuu idinkaga yeelay aswaajan lamaane lab iyo dhadig buu naftiinnii idinka bani aadam ah wuxuu idinka dhigay labo lab iyo dhadig buu idinka dhigay nin iyo naag wa min al ancaami xoolihii xaggoodana aswaajan ayuu ka dhigay asnaaf iyo noocyo suuraة اlancaam aan kusoo marnay hamaaniyata aswaaji min alda'ni ithnayni wa min almaczi ithnayni ilaa aakhiri ilaayaat sideed sinfi waayo laba laba ah aricadka iyo idaha iyo lo-da iyo geela afar waaye min labo waaye afar min labo sideed waaye marka ayb wa min alancaami xoolihii xaggoodana wuxuu ka yeelay aswaajan asnaaf noocyo lab iyo dhadig ka kooban yadra-u waa abuurayaa alle kum idinkou idin abuurayaa fiihi fii haada aljacli yeelidaas dhexdeeda ayuu rabbi idinku abuurayaa yeelistu waa maxay lasoo sheegay inuu naga dhigay lab iyo dhadig marka labkaa iyo dhadigaa dhexdiisau idinku abuuraa ayb laysa ma ahaanin ka milihi laysa ma laysa ma ahaanin ka mihlihi ay mihlahu isaga oo kale shay-un ma ahaanin ay laysa shay-un shay ma ahaanin ka mihlihi mihlahu mihlallaahi alle oo kale ma ahaanin wa huwa alle alsamiicu mid maqlid badan waay albasiiru ee arkid badan aayadda hore wama اkhtalaftum fiihi min shayin ilaa saddex macno ayaa ku jiro macnaha koowaad uu yahay wixii aada isku khilaaftaan bimacnaa aada ku doodaan waa idinka dhexdiina oo aada u baahataan xukunkooda inaad ogaataan meel kale ka raadin maysaane rabbi baa laga raadinaa xukunka waxa aada ku doodaan oo ilaahay diinkiisa ku saabsan xukunkooda allaad ka helaysaan xaggiisa fa xukmuhu ila llaahina marka see looga helayaa ilaa kitaabillaahi wa ilaa sunnati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam kitaabka allaa laga helayaa sunnada nebigaa laga hela kitaabka allaa laga helayaa macnayeedu waxa ay tahay imaa waxaa looga helayaa nasan wa imaa waxaa looga helayaa istinbaatan ama toos baa looga helayaa ama waa laga fahmaa oo ninkii ilaahay faham siiye baa ka fahmaayo walidalika caliy bnu abi aalib radia allahu canhu markii la yidhi wax idinka uu nebiga idinku gaar yeelay miyaa jiro haddaad aalu beytkii tihiin waa kii yidhi maya waxba inagana laguma gaar yeelin ilaa kitaabkan un baan haynaa buu yidhi kitaabka qur-aanka u ishaaray iyo waxa uu yidhi wamaa fii hadihi saxiifa warqadan waxa ku qoran oo markaa axkaamta diyaadka iyo dadka isdilo iyo waxyaabaha ku tacalluqo ayaa meeshaa ku qornaa wuxuu yidhi ow fahman aataahu llahu ama fahm ilaahay ou siinayo ciddou doono fahm ilaahay kitaabkiisa ou ciddou doono ka siinaya ma ahane yani waxna lagu gaar yeela ma jiro kitaabkan un baan haysanaa iyo wixii aan ka fahmno waay marka ninkii ilaahay doonaa kitaabka marka uu fahm ka siina walidalika alimaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa wax kasta oo axkaam ah oo ay dadku baahi u qabaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigaa laga helayaa markaasay waxay ku yidhaahdeen mas'alay weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen maa taquulu fii muxrimin qatala yacni zumbuuran ama waxbau waxbay sheegeen qofka muxrimka ee dilay yacnii ugaara nooc waxbay sheegeen marka zumbuurka bahalka la yidhaha qofka isagoo xarman dilay ka waran bay dhaheen kitaabka bal ka soo bixi markaasuu imaamu shaafici wuxuu yidhi qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar fiiri markasuu isugu xiraayo ilaahay wuxuu yidhi kitaabkiisa uu ku yidhi qur-aanka wuxuu nebiga idinla yimaado idin siiyo qaata nebigiina wuxuu yidhi sal l salam abubakar iyo cumar ku dayda cumarna wuxuu mas'aladan ku xukumay sidaas iyo sidaasuu yidhi marka idan marka kitaabkii waa kaas waa kasoo saaray yidhi marka waa ka keenay xukunkii cumar ou xukumayba wuxuu ka istimbaaday uu kasoo dhiraandhiriyey qur-aankiibuu geliyey marka ugeliyey marka xataa xukunka ijtihaadka iyo lagu keeno oo culummadu ay ku ijtihaadaan gaar ahaan shaykheynka abubakar iyo cumar ama asxaabta oo dhan ay isku waafaqaan oo ay qur-aanka ilaahay ka fahmaan xadiidka nebiga ay ka fahmaan min addiin waay marka fa xukmuhu ilallaahi marka la leey imaa nasan wa ima istinbaatan labadaas si unbuu ugu jiraa tafsiirka labaad ee aayadda waxa ay tahay in laga wado maa qaaba canka cilmuhu fakilhu ila allahi marka in nabiga la leeyahay wixii adiga cilmigiisa aadan aqoonin oo kaa maqan nebi moxamedow ilaahay u tala saaro allahu aclam dheh marka wamaa wixii ikhtalaftum aada isku khilaaftaan fiihi maaga dhexdiisa oo min shay-in shay ah fa xukmuhu ila llahi xukunkiisa ilaahay xaggiisa u ahaadayo ilaahay u daa markaas hadaadan adiga garanin oon lagu waxyoonin macnaha saddexaadna waxa uu yahay wama khtalaftum fiihi waxaad adiga iyo mushrikiinta isku haysaan oo iimaanka iyo kufriga ah oo iyaguna ay kufrigii u doodayaan adiga aada iimaanka ku doodeysaan aada ku doodeysid fa xukmuhu ilallahi ilaahay baa kala saari doona aakhiro oo qofka muminkaana jannada gelin doona gaalkana naarta gelinaya marka fa xukmuhu ilallahi marka sidaa loo dhigo waxay tahay iskala saaridda dambe wa suuratu sabana waa kusoo marnay aayaddaana ayb oo ilaahay subxaanahu watacaala isagu inuu wax walbana uu kala saarayo qul yajmacu baynana rabbuna bilxaqi uma yaftaxu baynana wahuwa alfataaxu lcaliim ilaahay marka waa midka wax kala saaridda badan oo dadkan yacni kufriga ku dhe ku jiro iyo kuwan iimaanka yacni ilaahay ku caabudayo adeecaya kuwa mid kala saaraya waa ilaahay subxaanahu watacaala ayb dalikum kiinaas allaahu allah weeyaan waa macbuudka dhabta ah waa kan xukunkiina waxaad isku khilaaftaan agtiisa oo ahaaday waa macbuudka xaqa lagu caabudo waay rabbii rabbigay weeyaan calayhi isaga korkiisa un baan tawakaltu tala saartay laa calaa gayrihi geyrkii ma tala saaranayo rabbigaa un baan tala saaranaya wa ilayhi ilallaahi alla intii ka ah ayaana uniibu aan usoo noqonaya u towbad keenaya faatiru samaawaati huwa isagu faatiru samaawaati waaye rabbiga aan tilmaamayo huwa in la soo qadaro faatiru samaawaati khabar ay noqoto waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan in la yiraahdo khabarun bacda khabarin dalikum kiinaas allaahu waaye faatiru samaawaati waaye in la yiraahdo samaawaat mid ka abuuray ciraryaalo walardi dhulka ka abuuray waaye jacala lakum wuxuu idin yeelay idinka min anfusikum nafihiina xaggooda wuxuu idinkaga yeelay aswaajan laba nooc lamaane laba nooc buu idin yeelayoo markaa rag iyo dumar baa tihiin wa min al ancaami xoolihii xaggoodana aswaajan asnaafan ayuu ka yeelay uu idin yeelayo noocyo kala duwanoo lab iyo dhadig mid kastaa leeyahay yadra-ukum waa idin faafinayaa rabbi waa idin badinayaa yadra-ukum bimacnaa yukahirukum waa lagu macneeyey yadra-ukum bimacnaa yakhluqukumna waa la yiri dara-a ay baha waa fidiyey waa firdhiyey marka yadra-ukum ay yukahirukum waa idin badinayaa fiihi fii hada aljacli yeelitaankaas ou idinka dhigayo idinka yeelay lab iyo dhadig bou idinku badinayaa waa ilaahay subxaanahu watacaala marka fiihi damiirka waxaa loo celinayaa fi hada ljacli faatiru samaawaati walard jacala lakum min anfusikum aswaajan sow maahayn lab iyo dhadig bou idinka idinka yeelay ka yeelitaankaas dhexdiisau idinku badinaa waayo alle waayo dadku maxay ku bataan lab iyo dhadigay ku badanayaan nin iyo naag markaa yacni yaa waxay dhalayaan yacni bani aadam iyaga lamida wahaakada saasuu ku faafayaa suuratu nisaa awalkeedana sidaas waa tiib alla uu yidhi ayb macnahaas marka in fiihida laga macneeyo fiihi ay fi hada aljacli la yiraahdo ama in la yiraahdo fiihi bimacnaa bihi in la yiraahdo oo yadra-ukum yukahirukum waa idin bad waa idin badinayaa alleh fiihi ay bihi ka yeelitaankaas uu idinka yeela lab iyo dhadig buu idinku badinayaa ayb macno noocaana marka way tilmaamaan ayb waxaa kaloo laga macneeyaa fiihi ay fi raximi yadra-ukum waa idin badinayaa waa idin abuurayaa fiihi fi raximi ilmagaleenka haweenka oo idinku abuurayaa laakiin de fiihi in damiirka loo celiyo alraxim oo aan la soo sheegin xoogaa waa laga fiican yahay hadda meeshaan raxim iyo waxba ilmagaleen hawaaweyn iyo lagama soo hadlin marka in loo celiyo fiihi fi raxim xoogaa waa laga fiican yahay ile damiirku shay madkuur ah baa inta badan loo celiyaa haddiiba shay madkuur loo celin karo in meel kale loo celiyaa waa laga fiican yahay inkastoo luqada carabiga mararka qaar ay soo arooreyso iyadoo damiir loo celinayo ilaa gayri madkuurin waa jiri kartaa laakiin waa inay qariina iyo wax lamida ay jirto laysa ka midlihi shay-un halkanna marka tarkiibka aayaddan haddii sida hadda daahirka lagu wado macno waxaa dhici karta inuu kasoo baxo aan loo jeedin oo laysa kaafka hadda haddaan xarfu tashbiih ka dhigno mithligaana macna tashbiih ay wadato maxay noqonaya waxa la anfinaya marka ila laysa waa xarfu nafyin waxa la anfinaya marka muxuu noqonaya waxay noqonaysaa mid ilaahay u eg ku u eg ma jiro insaa la dhahayay noqonaya wax ilaahay u eg wax u eg ma jiro ee markaad tiri wax ilaahay u eg wax u eg ma jiro wax u egaad sugtay soo maaha wax u egna maba yaalaanba ilaahay wax shabahaya ama u eg maba jiraba wacalaa haadaa marka waxay yidhaahdaan kaafkan ayaa wuxuu yahay sila waay bimacnaa zaa-ida waay xagga icraabta amaa xagga macnaha tawkiid u wataa ayb mihliyada la anfinaya aada loo sii adkeeyey macno waa leeyahay marka xarafku laakiin xagga icraabka ayuunan markaa ayuu zaa-ida ku yahay sidaa marka haddaan ku wadno oon dhahno kaafku majaaz oo biziyaadatin waayo haddaan dhahno macnuhu marka wuxuu noqonayaa laysa shay-un mithlahu ilaa kaafku waxaan dhahnay waa zaa-ida laysa shay-un shay ma ahaaninba mithlahu alle oo kale wax ilaahay u dhigma maba jiraan waay marka macnaha meesha laga rabaana saas waayo waxaa la anfinayaa tamhiil in ilaahay keyrkii lagu shabaho waayo waxaa la diidayo la anfinayo culimada qaar waxay yidhaahdaan kaafku sidiisuu u joogayaa mithla hudaa zaa-id noqonaysa zaa-ida noqonayso oo markaa macnuhu see noqonayaa macnuhu wuxuu noqonayaa laysa ma ahaanin ay huwa ismigii laysa halkaas laysa ma ahaanin huwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka shay-in oo kale ma ahaanin shay oo kale ilaahay ma aha marka milahudii waa laga baxay markaas ay laysa huwa ka shay-in kaafkii iyo shay-intaa laysqabadsiina mithlahudana waxay noqonaysaa zaa-ida labada macnoba marka waa lagu sheegaa laakiin macnaha dambe waa laga fiican yahay oo in xaraf uu zaa-id noqdo iyo in kelmad dhan ay zaa-id noqoto waxaa xoog badan oo luqada carabiga ku badan xarafku inuu zaa-id noqdo halkaana marka waxay ka mithaaliyeen majaazu ziyaadaha marka ay mithaalinayaan almajaazu biziyaadati waqad yaridu biziyaadatin ziyaadada tanoo kale lagu mihaaliyaa macnuhu hadda marka ma ahan laysa ka milihi mid alla lamida ku la mid ah ma jiro ma laga wado iska jir sidaa haddaad tiraahdid waxay noqonaysaa wax ilaahay lamidaad markii hore sugtay haddana midkaas wax lamidaan jirin unbaad anfinaysaa taana marka muraadka aayadda laga wadaa maba ahan banayb usluub carabi ah waayo usluubkaana wa huwa alle assamiicu mid maqlid badan weeyaan albasiiru arkid badan aayaddan marka waxaa laga qaataa sida sifaadka ilaahay ama tilmaamaha alle marka la rumaynayo qaacidda aayaddaana laga dhigtaa waayo marka tilmaan alle la rumaynayo oo ilaahay isku tilmaamay waxaa lagu rumaynayaa min gayri takyiifin min gayri taxriifin walaa tactiil wmin gayri takyiifin walaa tamhiilin afar shay waay marka sifada alle markay soo aroorto qur-aanka iyo sunnada kusoo aroorto waa rumaynaynaa annagoon taxriifinaynin taxriif maxaa la yidhaha in la bedelo oo la yidhaha macnaheeda macnihii qur-aanku uu sheegaya maahan in macno kale laga macneeyo taxriif waay lama ogola oo maalan marka ilaahay uu leeyahay limaa khalaqtu biyadaya haddaad tiraa biyadaya biqudrataya laga wadaa ama biquwataya haddaad yaddii marka aada quwo ku awisho ood ku fasirto tafsiir aan markaa la rabin oo aan qur-aankiina uunan ku imaanin sunnadiina ku imaanin asxaabtiina aan xaggooda ka imaanin baad aaday tafsiirna ma ahan kaase waa taxriif sida ay salafku sheegi jireen min gayri taxriifin walaa tacdiilin adoon sifada ilaahay dafiraynin dafiraadda maxaa laga wadaa inkirid inaad tiraa maba lahanba ilaahay maalan ilaahay yacni culuwi ma laha sifadaa culuwigaa ma leh ilaahay naxariis ma lagu tilmaami karo ayaa tiri ilaa istiwo ma lagu tilmaami karo inuu carshiga ka sara maray yad iyo gacan ilaahay ma lagu sheegi karo waa tacdiil wax ilaahay isku sheegay oo aada eber ka dhigtay waa eber ka soo qaaday sidaasna marka lama rabo min ayri tak min gayri taxriifin walaa tacdiil wa min gayri takyiifin walaa tamhiil takyiif waxaa la yidhaha tilmaanta ilaahay inaad qaabayso lama ogola maba qaabayn kartid maxaa yeele walaa yuxiiduuna bihi cilman ilaahay cilmi maba ku koobi karna iyo ogaal maadaama aanan cilmi iyo ogaal aanan ku koobi karin sifada ilaahay qaabkaasay leedahay ma dhihi karno mana naloo sheegin inaan dhexgalnana ma aha walaa tamhiilinna waxay tahay inaadan sifada alle ku shabihin sifaatu lmakhluuqiin ood marka aada maalan leedahay limaa khalaqtu biyadaya gacan haddii la yidhi gacanta bani aadamkaoo kale waayo inaadan dhihin waayo ilaahay wuxuu yidhi laysa ka midlihi shay-un ayb waxyaaba marka waxaa jira tilmaamo ilaahay asaguna isku sifeeyey bani aadamkana ku sifeeyey hadda aayadan baaba ka mida wahuwa samiicu lbasiiru baa ka mida ilaahay insaanku wuxuu ku sifeeyey samiic basiir mid wax maqlaayo oo wax arkaayo inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi muxuu alle yidhi kabacdi fajacalnaahu samiican basiiran waa bani aadam hadda waxa laga hadlayo ogow bani aadamkii waxaan ka dhignay mid wax maqlid badan oo arkid badanaan ka dhignay wax maqlayo wax arkayo halkaana ilaahay asaga isku sheegay wahuwa samiicu lbasiir ilaahay waa mid wax maqlid badan arkid badan laysa samcu ka samci waay marka walaysa samiicu ka samiici bani aadamka waxbau maqlaa marka la leeyahay iyo ilaahay waxbau maqlaa la leeyahay laba kala duwan wa magacan unbay iska shabahayaan maahane xaqiiqdu iskama shabahan waayo adiga waxaad maqlaysa waa xadidan yihiin haddii hadda derbigaas qof ka dhawaaqo gadaashiisa bal derbi iska dhaafa tiirkaas haddii qof ka hadlo wuxuu sheegaya ma maqlayna ma maqli karno laakiin ilaahay waa maqlaa soo maaha subxaanahu watacaala marka alsamiic iyo alsamiic isku mid maaha waa labay kala noqonayaan waayo laysa ka milihi shay-un bani aadamkii ilaahay qaarkii wuxuu ku tilmaamay caliim fabasharnaahu bigulaamin caliim wiil cilmi badanaan u bishaarayna isagana muxuu isku tilmaamay alleh alcaliim inuu yahay laysa alcaliimu kalcaliim bani aadamkan marka caliim lagu tilmaamayo wixii bani aadam u qalmo wahay marka bani aadamka loo fiiriyo cilmi badan yahay amaa ilaahay subxaanahu watacaala isaga cilmigiisu waa cilmi mutlaq ah oo aan marnaba jahlina uunan ku imaanaynin wax ka qarsoonna aynan jirin saas darteed marka tilmaanta alle marka tilmaan ilaahay lagu tilmaamayo bani aadamkana rabbi uu ku sheegay tilmaantaa waxaan ogaanaynaa midda bani aadamka iyo midda rabbi inay aada u kala duwan yihiin oo rabbi wax lamidana uusan jirin qofka marka meeshaasi marka dadka qaar baa ilaahay tilmaan oo isku tilmaamay diidaan waxay u diidayaanna waxay tahay waxay ka cararayaan armay u ekaataa inaad ilaahay ku shabahdaan makhluuqiisa ayay isdhahayaan sax ma aha adiga markaasoo kale cudur baad ka dheeraatay cudur kalaa ku dhacday oo cudurkaad ku dhacday waa maxay wax ilaahay isu sugay ayaad diiday oo ilaahay hadduu gacan isku tilmaamay inuu laba gacnood uu leeyahay waxaa kugu filan inaad tiraahdid war ilaahay laba gacnood buu qur-aanka ku sheegtay bani aadamkiina laba gacmood buu leeyahay laakiin gacmaha alle iyo gacmaha bani aadamka miis shabahayaan waayo ilaahay gacantiisa yacni khalqiga oo dhan buu ku qabanaha suuratu zumaraan kusoo marno wma qadaru llaha xaqa qadrihi wاlardu jamiica qabdathu ywma alqiyaamati wاsamaawaatu matwiyaat biyamiinihi cirkan aada u jeedid iyo ayuu hal far ku qabana dhulkan saan u ballaaran buu far ku qabana buurihii buu hal far ku qabanaya haddii fartaada maxay qaadi kartaan laba kiilo haddii fartaada la kor saaro waa dhacaysaa wuxuu hala dhacaya marka marka yad ilaahay la sheega inaad tii bani aadamka soo xasuusato cudur adiga kugu jira waay haddaad marka intaad yaddii bani aadamka intay kugu soo dhacdo kadibna aad tiraahdid may ilaahay waa laga anfinaa marka marka hore marka laba cudur baad ku dhacday marka hore tilmaanta allaad makhluuq tilmaantii ku shabahday oo qalbigaaga ay soo gashay tan labaad haddana waad inkirtay inkaarku waa cudur tashbiiha qalbigaaga soo galay waa cudur waxaasoo dhan maxaad uga badbaadaysaa inaad ilaahay tilmaamihiisa rumayso adoo aan ilaahay makhluuqiisa ku shabahaynin qaab aan u yeelaynin adoon dafiraynin adoo markaa yacnii aan bedelaynin macaanidooda intana waxaa laga qaatay aayaddan laysa ka midlihi shay-un marka la yidhi takyiifkii iyo tamhiilkii ayaa meeshaa lagu diiday wahuwa samiiculbasiiru markii la yidhina tacdiilkii iyo taxriifkii ayaa meeshaas ay ugu dhammaatay marka dariiqa wasadka in lagu socdo yaa wanaagsan laysa ma ahaanin shay-un shay ma ahaanin ka milihi ay milahu alla oo kale wahuwa alle asamiicu mid maqlid badan waayo albasiiru arkid badan lahu maqaaliidu samaawaati waalardi lahu lilaahi alla unbuu u sugnaaday maqaaliidu samaawaati ciraryaalo furahooda furayaalkooda waalardi dhulka furayaalkiisa alla unbuu u sugnaaday yabsutu waa fidinayaa alle arrisqa risqigiibuu fidinayaa liman ayuu u fidinayaa yashaau ou doonayo wayaqdiru waa ciriirinayaa liman yashaau buu ku ciriirinayaa inahu alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku ogaal badan sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk sharaca lakum sharaca wuxuu idiin jideeyey oo idiin muujiyey idiin caddeeyey lakum alle uu idiin caddeeyey min addiini diinka xaggiisa wuxuu idinkaga caddeeyey xaal uu ka mid yahay ama min addiini diinka xaggiisa xaal uu ka ahaaday maa shay buu idiin caddeeyey wasaa uu dardaarmay alle bihi maagaba nuuxan nuux uu u dardaarmay iyo waladii kii ayuu idiin muujiyey oo idiin caddeeyey awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga aanu u waxyoonnay iyo wamaa shay wasaynaa aan dardaaranay bihi maagaba aan u dardaaranay ibraahiima ibraahim iyo wamuusaa iyo muuse iyo waciisaa ciise aan u dardaaranay an aqiimu diina ay aqiimuu ooga addiina diinka ooga saasaan u dardaaranay oo diintii marka yacnii ooga oo toosiya ku dhaqma walaa tatafaraquu ha kala teginina fiihi fi towxiidi towxiidka dhexdiisa ha ku kala teginina kabura waxaa weynaaday cala almushrikiina mushrikiinta korkooda waxaa ku weynaaday maa ay ladii kii tadcuuhum aada ugu yeeraysid iyaga ilayhi maaga xaggiisa aada ugu yeeraysid oo towxiidka ah baa aada ugu weynaaday yacnii mushrikiinta korkooda allaahu alleh yajtabii waa dooranayaa ilayhi ila towxiidi towxiidka xaggiisa ayuu u dooranayaa oo u xulanayaa man qofkii yashaa-u uu doonayo wayahdii waa hanuuninayaa ilayhi xaggiisa u hanuuninayaa man qofkii yuniibu soo noqonayo rabbi usoo laabanayo wamaa tafaraquu ma aynan kala tegin ilaa min bacdi maa kolkii ka gadaale jaa-ahum markuu u yimid kadib ma ahane ma aynan kala tegin mar kale alcilmu cilmiga markuu u yimid kadib maahane baqiyan liajli baqiyin gardarro darteed ayayna u kala tageen gardarrada oo beynahum dhexdooda ahaatay walowlaa kalimatun walowlaa haddii lala-yahay kalimatun kelmad kelmadda oo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka dhaqday oo ka hormartay ilaa ajalin waqti intii ka waqtiga oo musaman la magacaabay in dib loo dhigo kelmaddii waa maxay marka takhiiru lcadaabi cadaabka in dib loo dhigo fidunyaa adduunyada dhexdeeda ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay taa haddii lala-yahay oo ilaahay inuu cadaabkii dib uga dhigay oo uu dib ugu dhigay ilaa iyo aakhiro oo adduunyadii markaa inuu cadaab ugu soo dedejiyo uu dib uga dhigay taa haddii lala-yahay laqudiya waa la xukumi lahaa beynahum dhexdooda waina aladiina kuwii uurisuu lkitaaba kitaabka la dhaxalsiiyey min bacdihim min bacdi alanbiyaai ambiyada gadaashooda kuwii kitaabka la dhaxalsiiyey waa yahuud iyo nasaare lafii shakin bay ku sugan yihiin shaki dhexdiisa shakiga oo muriibin minhu yacni ay kaga sugan yihiin towxiidkii iyo waxyigii xaggiisa shakiga oo muriibin wax shaki gelinayo labadan aayadood marka waxaa looga hadlayaa dacwatu rusul weliba asalka iyo aasaaska rususha ilaahay halkan waxaa lagu sheegay shanta ululcasmi nebiga iyo nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi nuux nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi ciisa shantooda waa ululcasmi min arusul dacwadooda maxaa aasaas iyo saldhig u ahaa towxiidka maxaa kalaa saldhig u ahaa iyo aasaas in towxiidkaas lagu midaysnaado oo hal ummad lagu ahaado oo aan isaga lagu kala tegtegin maadaama hal alla keliya halla caabudo la yiri allaha aan caabudaynaa mid uu yahay ayaa ummaddii inay mid ku ahaato towxiidka dhexdiisa yaa lagu amray marka laba shay oo aasaasa bay aayaddu ka waramaysaayo shayga horena uu yahay towxiidka oo diintiiba asal u ah shayga labaadna inaan lagu kala tegin oo dadka mu'miniinta ay ahaadaan ummatun waaxida hal ummad inay ku ahaadaan midda saddexaadna waxaa laga digay oo in ummadihii kale looga daydo layskaga digay tafaruqa in lagu kala tago yacni diintii tafaruqa sababka dhalinayana waa la sheegayoo gardarro baqi in adduunyo la kala badsado in laysku amar ku taagleeyo qolo walbaa qolada kale inay ka sarrayso madax ay iyagu ahaato taas waaye sababta keenayso in dadku ay kala tagaan ilaa qof aakhiro xaggeeda u jeedo inuu ummadii markaa yacni baqi iyo gardarro iyo wax aan markaa la jidaynin inuu ummadda dhexdeeda khilaaf ugu keeno ma sameynayo marka ayadan marka in aada loo dhuuxay u baahan tahay waana cudurka muslimiinta zamankan hayo ayay labada aayadoodba ay daaweynayaan daawano u yihiin sharaca lakum min addiini sharaca bimacnaa adhara wa awdaxa wabayana ay sharaca lakum wuxuu idiin caddeeyey waay waxaana laga keenay min sharactu lihaaba maqaarkii baan fiiqay waay marka maqaarka la fiiqayo neefka la maqaar fiiqayo ayaa waxaa la yidhaahdaa marka yacni sharactu lihaaba maqaarkii baan marka yacni aan fiiqay marka fiiqid shay marka la fiiqo waxbaa caddaanaya soomaha marka waxa la fiiqo maqaarkii markaad fiiqdo hilibkii gudaha ku jiray baa muuqanaya bimacna alidhaar waltawdiix waltabyiin ayaa loo jeedaa marka sharaca lakum alla wuxuu idiin caddeeyey waayo idinka min addiini diinka xaggiisa wuxuu idinkaga caddeeyey maabuu idinkaga caddeeyey shay ay ladii kii wasaa uu dardaarmay bihi maagaba uu kula dardaarmay nuuxan nabiyullaahi nuux iyo waladii kiibuu idiin caddeeyey awxaynaa aan waxyoonay ilayka adiga nebi maxamedow aan kuu waxyoonay wamaa iyo waladii kii wasaynaa bihi aanu u dardaaranay ibraahiima ibraahim iyo wa muusaa iyo muuse iyo wa ciisaa ciise shantii ululcasmi marka halkaasay ku jiraan waa maxay marka shaygaas alla ambiyadii horena u dardaarmay nebigana loo waxyooday an aqiimu diina ay aqiimu diina towxiidka ooga ay an aqiimuu anta tafsiiriya waa laga dhigi karaa waxaa kaloo bannaan in laga dhigo masderiya in laga dhigana waa bannaan tahay oo marka fii mowdici nasbin ay dhacdo sharaca lakum min addiini maa buu idiin caddeeyey shay an aqiimu diina iqaamat addiini buu idiin caddeeyey sidaana waa la dhihi karaa anta iyo wax ka dambeeya in masder inta laga dhalaaliyo fii mowdici ama fii maxalli nasbin maada marka laga bedelo ee lagu cadfo ama laga bedelo haddii marka sidaa la dhaho maxal bay icraabta ku yeelanay anta haddii tafsiiriya laga dhigana jumla tafsiiriya iska noqone waljumlatu tafsiiriyatu laa maxala lahaa min alicraab waa jumalka aan icraabta maxalka ku lahayn an aqiimuu ay aqiimuu toosiya oo ooga addiina towxiidkii toosiya oo diinta ooga walaa tatafaraquu ha kala teginina fiihi fi towxiidi towxiidkii ha ku kala teginina dhexdiisa ayb culimada qaarna waxay ku fasireen caam inay tahay oo walaa tatafaraquu ha ku kala tegteginina fiihi ay fi ddiini diinta oo dhan ama aasaaskii ha ahaato towxiidka ama xalaashii xaaraantii ha noqoto sharaa'icdii marnaba ha ku kala teginina ee ha ku kala teginina marka la yidhaha sow masaa-isha diiniga culimada iskuma khilaafaan waxaad maqlaysaa shaafici sidaanuu ku tegay maalig baa sidaan ku tegay kaasma waxaa lagu tirinaa marka kala tagaan aayadda ay sheegaysa maya tafaruqa iyo waxaa kala duwan in masal masaa-il laysku khilaafo iyadoo masaa-il aragtida lagu kala duwan yaho laysku khilaafi karo ayaa haddana dadku ay wada joogayaan walidaalika a-imadaani say ijtihaadaadkoodu waa kala duwanaay shaafici iyo sheekhiisa maalig maalan masaa-il ay isku khilaafeen xataa kitaabka umka waxaa ku jira kitaab dhan oo la yiraahdo alikhtilaafu calaa maalik shaafici maalihii ou maalig masaa-ishii ou ku khilaafay oo dhan ayuu meeshaas ku qoray haddaad u dhaba gashana waxa ay isku khilaafsan yihiin waa fahm aayad fahm xadiid masaa-il ijtihaad ku dhisan ayay isku khilaafeen ha iskhilaafaane laakiin ma isnaceenoo ma isgooyeenna maya midda la diidayaa waxay tahay adiga fahamkaaga iyo ijtihaadkaaga iyo wixii aad ku qanacday inaad qof kale ku gooyso ood ku dulmiso lama ogola ayb marka ikhtilaafka masaa-isha laysku khilaafsan yahay iyo waxaa kala duwan tafaruqa tafaruqu mar walba waa madmuum lama jecla laakiin masaa-ishii isku mid ma laga wada noqon karaa masaa-isha fiqiga maya nacam oo taa marka ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo cali iyo waa isku khilaafsanaayeen haddana maca daalika hal ay ahaayeen hadda marka mashaakilka da dadku haysta waxay tahay waxa ay isku khilaafayaan waxay u badan tahay aragtidoodii nacam qofkan sibuu wax u arkayaa qof kalena si kaleu aragtidiisu ay noqonee weliba dada iyaga mujtahidiinba maba dadkan iyagoon ahayn ayaad arkaysaa haddana inay isku dulminayaan imaamkaasaan anigu ku dayday iyo maya kanaan ku dayday in laysku dulmiyo ma aha xaq waa laysfahamsii karaa waa layska dhaadhicin karaa laakiin in lagu kala tagaa ma banaanaanaysa walaa tatafaraquu an aqiimu diina ay aqiimu diina walaa tatafaraquu ha kala teginina fiihi fi tawxiidi ha ku kala teginina ama fiihi fi shariicati shareecada ha ku kala teginina dhexdeeda kabura waxaa weynaaday cala almushrikiina mushrikiinta korkooda waxaa ku weynaaday maa ay ladii kii tadcuuhum aada ugu yeeraysid ilayhi maaga xaggiisa aada ugu yeeraysid baa ku weynaaday waa qariibsadeenoo wax weyn bay ka dhigeen waa kuu yidhi ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab walidaalika qofku hadduu baatil kusoo koray oo yaraantiisii ilaa iyo toddobaatan jir oo baatil un maqli jiray haddii xaq uu maqlaa waa ku weynaanaya korkiisa wax weyn buu ka dhigayaa qof waxaad arkaysaa qowl diinta aasaaskeeda ah ceebeynayo oo wax weyn ka dhigayo la ceebeeyo haddana maca daalika markaad u fiiriso isagii baa marka baatil ku koray allahu alle yajtabii waa dooranayaa ilayhi ila tawxiidi towxiidka xaggiisa u dooranayaa man qof yashaa-u uu doonayo wayahdii waa hanuuninayaa ilayhi xaggiisa u hanuuninayaa man axad yuniibu isaga usoo noqonayo wamaa tafaraquu ma aynan kala tegin dadkii kala tegay ilaa min bacdi maa kolkii ka gadaale maahane jaa-ahum uu u yimid alcilmu cilmiga markuu u yimid kadib unbay kala tageen yani markii cilmiga iyo waxyiga u yimid kadib bay iskhilaafeen baqiyan maxay u kala tageen oo isku khilaafeen baqiyan liajli baqyin gardarro darteed baynahum gardarada oo beynahum dhexdooda ahaatay ibnu jariir wuxuu yidhi baqyan min bacdihim qaarkood calaa bacdin ayaa qaarka kale ku gardarooday waxasadan iyo xaasidnimo darteed wacadaawatan collaytan calaa talabi dunyaa adduunyo raadinteeda darteed adduunyo raadinteeda madaxtinimo in la helo dadka adiga kaligaa ha ku dhageystaan adiga keliya ummadda sheekh u noqo waxaas dhan waa xuduud nafsi ah waaye waxayna sababaan in xaqii dadku ku kala tagaan waina aladiina kuwa walowlaa haddii lalaayahay kalimatun kelmad kelmadda oo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay oo waa maxay kelmadda maxay ku hormartay bitaakhiiri iljazaa-i abaalmarintii in gadaal loo dhigay haddii taa lalaayahay ilaa ajalin waqti intii ka a gadaal loo dhigay waqtiga oo musaman la magacaabay laqudiya beynahum waa la kala xukumi lahaa dhexdooda waina aladiina kuwa uurithuu la dhaxal siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la dhaxal siiyey min bacdihim ambiyadaa lasoo xusay gadaashooda la fii shakin bay ku sugan yihiin shaki ayay minhu kaga sugan yihiin towxiidkii iyo yacnii diintii shakiga oo muriibin aada wax u shaki gelinayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi